iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee matayos saddaqad bixinta qarsoon iska jira inaydnan xaqnimadiinna dadka ku hor samayn inay idin arkaan haddii kale abaalkuma lihidin aabbihiinna jannada ku jira haddaba markaad saddaqad bixinayso buun ha ugu dhufan hortaada sida labawejiilayaashu sunagogyada iyo jidadka ku sameeyaan si dadku u ammaanaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad saddaqad bixinayso bidixdaadu yaanay ogaan waxa midigtaadu samaynayso si ay saddaqadaadu u qarsoonaato oo aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa ku abaalgudi doona tukasho qarsoon oo goortaad tukanaysaan ha ahaanina sida labawejiilayaasha waayo waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sunagogyada iyo meesha jidadku isku gooyaan si ay dadku ugu muuqdaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad tukanaysid qolkaaga qarsoon gal oo goortaad albaabkaaga xidhid aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari oo aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa ku abaalgudi doona goortaad tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka aan ilaah aaminin yeelaan waayo waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis sidaa darteed ha ahaanina sidooda oo kale waayo aabbihiin waa og yahay waxaad u baahan tihiin intaanad weyddiin dukashadow ciise xertiisii baray haddaba sida tan u tukada aabbahayga jannada ku jirow magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaado doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo kibis maalin nagu filan maantana sii oo naga cafi qaamahayaga sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan oo jarribaadda ha noo kaxayn laakiin sharka naga du waayo boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa aamiin waayo haddaad dadka u cafidaan xumaantooda aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona laakiin haddaanaad dadka cafiyin aabbihiinna xumaantiinna idin cafiyi maayo soonka kolkaad soontaan ha ahaanina sida labawejiilayaashu u foolqullubsan yihiin waayo way isfool xumeeyaan si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad soontid madaxaaga saliid marso oo fooldhaqo si aanad dadka ugu muuqan inaad sooman tahay laakiin aad ugu muuqatid aabbahaaga meel qarsoon ku jira oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa waa ku abaalgudi doonaa hodannimada runta ah maal ha ku urursanina dhulka meesha aboorka iyo midhidhku ku baabbi'iyaan iyo meesha tuugagu jebiyaan oo ka xadaan laakiin maal jannada ku urursada meesha aboorka iyo midhidhku ayaan ku baabbi'in iyo meesha tuugagu ayaan jibin oo ayan ka xadin waayo meesha maalkaagu ku jiro meeshaasaa qalbigaaguna ku jiri doonaa iftiinka iyo gudcurka ilayska jidhka waa isha haddaba haddii ishaadu hagaagsan tahay jidhkaaga oo dhammi waa iftiimi doonaa laakiin ishaadu hadday xun tahay jidhkaaga oo dhammi gudcur buu ahaan doonaa haddaba iftiinka kugu jira hadduu gudcur yahay gudcurkaasu sidee buu u weyn yahay welwelka iyo aaminaadda ilaah la aamino ninna laba sayid uma shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quursanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ha ugu welwelina naftiinna waxaad cuni doontaan iyo waxaad cabi doontaan jidhkiinnana ha ugu welwelina waxaad u huwan doontaan naftu miyaanay ka roonayn cuntada jidhkuna miyaannu ka roonayn dharka shimbiraha cerka eega waayo waxba ma beeraan waxna ma gurtaan maqaasiinnona waxba kuma urursadaan oo aabbihiinna jannada ku jira ayaa cunto siiya idinku miyaydnaan ka roonayn midkiinnee intuu welwelo dherarkiisa dhudhun ku dari kara maxaad dharka ugu welweshaan fiiriya ubaxyada duurka siday u baxaan ma ay shaqeeyaan ma ayna miiqaan weliba waxaan idinku leeyahay xitaa sulaymaan wakhtigii ammaantiisa oo dhan dhar uma uu gashan jirin sida kuwan midkood laakiin haddii ilaah sidaa u huwiyo cawska maanta duurka ku yaal oo birri tumuufada lagu ridayo sidee ka badan ayuu idiin huwinayaa rumaysad yarayaalow sidaa darteed ha ku welwelina idinkoo leh maxaannu cunaynaa ama maxaannu cabaynaa ama maxaannu huwanaynaa waayo quruumuhu waxaas oo dhan ayay doondoonaan aabbihiinna jannada ku jiraa waa og yahay inaad waxaas oo dhan u baahan tihiin laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaas oo dhan waa laydinku dari doonaa sidaa darteed berrito ha ka welwelina waayo berrita iyadaa isu welwelaysa maalinta sharkeedu waa ku filan yahay